degmada sheekh weybelah ka gabagabaayay tartan suugaaneed lanqoobday dhalinyarada degmada taaseyti oo laka abaalmariyay tartamayaalkii tartanka ku qeybgali xokayaga dowlada hoose ee degmada sheekh abwaana fanaaniin iyo maamulka degmada yo ku qeybgalay xaflada xiritaanka tartan suugaaneedku wayna la abaalmariyay daddiirow ilaa iyo saddex qof oo guuleystayaale aamine mahdi maxamed oo wakiil unkuhayti tartanka maamulka degmada sheekh yanku horeyntii faahfaahiday tartanka muddaduusa dareeri weynaya sheegtay in tartankuusa haay qaab online e oo meelo badan oo degmada sheekh ka mid ah ayaanu ku dhajinay waxaanu kusoo baahinay baraha bulshada allahu mustacaane dadna horta waa soo xaraysteen dhalinyaro xoogaaya dhalinyaradii horta soo xaraysata waxaan leeyahay hambalyo inta guulaysatana hambalyo inta guushaa ka hadhay ama aan tartankan kusoo bixinna mar kale kollay guulaysan doonaan haddii alla yidhaahdo waxaa kollay lagu kala sarreeyey dhibco iyo boontiye ahaayeene wax saa u weyn may ahayn oo kollay in yar aan siiro dhegaysanno kollay inta soo xaraysata runtii abwaano aftahana ah dhallinyaro hal abuura ayaa muuqanaysay waana ujeeddadaanu ka lahay inaynu helno dhallinyaro hal abuura oo runtii hibadooda usoo bandhigi karaya barnaamijyada sidan oo kale ah
qaar ku mid ah maamulka degmada abwaani iyo marti sharaf kalaya ku qeybgali waynayo ku dowhina muhiimadda ee in dhallinyarada laga tartansay suugaantii oo hal abuurka kaliyo leyin oo ku noolaanaya iyaguna mar labaad mar saddexaadka waxaan u hambaliyanayaa ardayda isku dayday isku dayga horta marka ugu horreysaba guulaha isku dayday inay tartankan ka qayb gasho inta guulaysatana waxaan leeyahay hambalyo inta labaadna waxaan leeyahay waa guulaysatay idinka laftarkiiyo hamoodina inaa guul daraysateen anigu kolley waxaan ku hadlayaa afka guddida xaafadaha midda kale waxaan leeyahay hay-addan way biir ay nagala shaqaysaa arrimaha bulshada guud ahaan gaar ahaan ay nagala shaqeysa tacadiyada iyadana ee carruurta iyo haweenka waxaan leeyahay iyaduna aad iyo aad baa umahadsantihiin dhawaaq dheer baan ku idhi dhulkeenna waxaa ka jira ka dhaca gooriyo alleyl sacadiyo soo dhignaa dhaliishuna waa raggee dhurwaaga ninkii noqdee haweenka dhibee kusadow inaad nafsi dhaansatay dheegow way kuu caddee dhibtaada hablaha ka daa arrintaas waa arrin noo farxada degma ahaan waan soo dhaweynahay waandiyo mar labaad marka inaad halkaa kasii xoojisaan baan idinku bogaadinaya runtii aad iyo aadna waa idinka mahad celinaynaa arrintaa wanaagsan aad soo badhigteen iyo hay-adda waybi runtii tartanadan in lasii xoojiyaan rajeyna insha allahu tacaala